halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa siddeed iyo tobanka bisha juun sanadku waa laba kun iyo siddeed iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah layle cabdi maxamed qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah daawola-aan ka jirta xarun lagu dabiibo dadka dhimirkala ee magaalada burco qiimo koror ku yimid maciishada suuqyada ceel barde oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah dadka degmada afmadow oo ka cabanaya cudurka maleeriyada waxa aad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dalandool wararka qiimaha xoolaha marka horese kusoo dhowaada warka waxaa inoo akhrinaysaa weris maxamed
hay-adaha bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa sheegay in horumar laga gaaray sidii loo xakameyn lahaa faafidda cudurka eboole ee ka jira dalka jamhuuriyadda koongada dimuqraadiga ah waxaana howshaasi wada hay-adaha qaranka hay-adaha caalamiga ah iyo ururada maxalliga ah ee ka howlgala dalkaas agaasimaha bisha cas ee afrika ayaa sheegtay in ay weli jiraan waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la qabto inta aanan lagu dhawaaqin in guul laga gaaray dabargoynta cudurka waxa ay sheegtay in la tuhunsan yahay in cudurka uu kusii faafayo meelo kale taasoo muujinaysa in xataa deegaanada miyiga ah uu ka jiro xanuunka iyada oo xustay in ay u baahan yihiin bulsho ku dadaasha sidii cudurka ay ula dagaalami lahaayeen ugu yaraan laba milyan iyo bar muhaajiriin ah ayaa tahriibay sanadkii laba kun lix iyo toban sida ay sheegtay hay-adda daraasadda caalamiga ee ka hortaga tahriibka tahriibinta muhaajiriinta ayaa ka dhaca dhammaan wadamada adduunka waxayna dadka wax tahriibiye ka sameeyeen tahriibayaasha dakhli dhan ilaa toddoba bilyan oo doolarka maraykanka taasoo u dhiganta lacagta wadamada maraykanka ama midooda yurub ay ku bixiyeen gargaarka bini-aadamnimo ee caalamiga ah sanadkii laba kun lix iyo toban waxaa la sheegay in socodka badan oo tahriibta ah ay ka mid yihiin caruurta aan lala socon kuwaasoo laga yaabo in ay si gaar ah ugu nugul yihiin been abuurka iyo xadgudubyada dadka tahriibiya iyo kuwa kale sanadkii laba kun lix iyo toban afar iyo soddon kun oo caruur ah oo aan waalidkood la socon ayaa tagay dalalka yurub sida griiga talyaaniga bulgaariya iyo sbain warkii oo aad xilligan dhegaysanayseen waa naga intaas cidda warkan uu dhaafayna dib ayay uga heli karaan barteenna internetka ee radio ergo o r g
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
hagaaga dhegaystayaal rediyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka maanta ayaan ku guda jirnaa oo qaybihiisii hore aanu marayno haddii aanu guda galno warbixinada aan idiin hayno xarunta dhimirka maandheeye ee magaalada burco ee gobolka togdheer waxaa ka jirta daawo la-aan tan iyo bishii janawari ee sanadkan kadib markii taageero ay ka heli jireen dadka qurba joogta ah ay joogsatay xarunta waxaa hadda jiifaa shan iyo toban qof oo shan ka mid ah ay haween yihiin waxaa sidoo kale ku xiran dad kor u dhaafaya laba kun oo qof oo daawooyin iyo talooyinba u yimaada warbixintan waxaa magaalada burco ka soo diray wariyaha rediyo ergo sadiiq yuusuf khalaf isbitaalka dhimirka ee maandhaya ayaa haysataa dawola-aan iyada oo ay joogsadeen meelihii taageerada dhaqaale iyo dawo uu ka heli jiray isbitaalka bishii janaayo ee sanadkan isbitaalkan ayaa waxaa ku tiirsanaa saddex kun oo qof oo bukaan oo dhimirka ka xanuunsanaya oo dawada ka qaadanayay toddobaad kasta isbitaalkan ayaa la furay labadii kun iyo sideedii waxaana dawada iyo dhaqaalaha uu ku socdo siin jiray dad qurbajoog soomaaliyeed ah hase yeeshee marka laga soo bilaabo bishii januari ee sanadkan isbitaalku ma helin wax dawo ah bukaanka dadkiisu waxa ay dawada uga soo iibiyeen suuqa waxaase jira qoysas danyar ah oo dadkoodu ka xanuunsan yahay oo aanay awoodin lacag ay dawo kusoo iibsadaan sahre xasan jaamac waxay muddo lix sano ah gabadh ay dhashay oo sideed iyo toban jir ah oo dhimirka ka xanuunsanaya dawada uga soo qaadaysay isbitaalkan maandhaye ee magaalada burco waxay ii sheegtay sahra in labaatan dollar ay tahay qiimaha dawada ee ku filan toddobaadkii laakiin aysan awood u haynin sahro waxay haysataa toddoba carruur ah oo suuqa burco ayay subaxii la fadhiisataa miis ay ku gado yaanyo waxay sheegtay toddobaadkii inay ka soo gasho miiska afar iyo toban dollar aanay u goyso raashin ay laba goor siiso carruurteeda waqti dheer baan halkan ka siin jiray dawada waxaan heli jiray dawo fiican oo wanaagsan way ku fiicnaatay way iska ladnaatay dhakhtarka waan ka saaray marka waxaan geeyey guriga in badan ayay maxay ahayd inantii ladnayd two thousand maxay ahayday toddobiyo tobanka ayaa gabadhii xanuunkii kusoo noqday dhakhtarkii baan kusoo celiyey laba daway qaadan jirtay labadii dawo mid baan ka helay toddoba cishaa lai qoray midii kalena waan waayay midii lacagan ku iibsado anigumaan haysanoo waxaan haystaa caruur yaroo iska agoonsalo oo aabahoodna aanu shaqayn oo iska waayeelyahay marka maxay tahay dee dawadii markii labaadaan soo noqday meeshii ma taalo tii aan markii horeba lagu haynina in maxay tahay dee maan helin marka dawola-aan baa inantii ku dhacday inantii xaaladeedii way soo xumaatay sidii markii koowaad aan keenay ay ahayd ayay maxay tahay ku noqotay iminka inantu toban sano toban sana xanuunsanaysay marka markii adigu ilaa sanad waxaan iskaga wadwadnay cilaaj iyo qoraansaar iyo waxyaalaha noocaasa markii dambe baa layla taliya halkan buu ka furan yahay dhakhtar maandhaye la yidhaahdo halkii baan imi si fiican baa naloo qabtay waa naloo shaqayn jiray dawo fiican inantii way wanaagsanaatay isbitaalka baa layga saaray dabeedna inantii dee iminka sidii berigii aan keenay xaggan oo kale ayay kusoo noqotay dawooyin ma iibsan karo meeshiina ma taalo waxba laygama hagrado doctor cabdi suudi oo ah agaasimaha isbitaalku wuxuu sheegay hadda in ay jiifaan isbitaalka maandhaye ee burco shan iyo toban qof oo shan ka mida ay haween yihiin dadkan ayuu sheegay siiyaan dawada dadkoodu oo u soo gadaan iyaguna ay siiyaan adeegyo ay ka mid yihiin nadaafadda iyo xanaanaynta dhinaca dhimirka ee ay uga baahan yihiin dhakhaatiirta maandhaye wuxuu ka tirsan yahay isbitaalkan guud ee burco horta isbitaalku wuxuu ku socday laba waxbuu ku socday waa kab yaroo dowladdu siiso oo aan aada buurayn oo aan kuna filayn sidoo kale community-ga ama bulshada ama qurbaha joogaan ama dalka ay gudihiisa joogaan ayaa wax badan cisbitaalka soo tari jiray muddooyinkii dambena wuu soo dhimayey wuxuu soo yaraadayba labadii sana u dambeysay wax kaba oo wax ka soo gaadhay bulshada oo gacana la siiyana ma jiro cisbitaalkana dadka lagu hayaa ama dadka dawada ka qaataa waa dadka aada u jilicsan ama bulshada ugu jilicsan waa dadaan dawo iibsan karin waa dadaan dadka qaar baanta meesha la keenay maca qofkii hayay isagu u baahan in la taageero oo cunto la siiyo wax kale iska daaya marka xaalka isbitaalku waa sidaa waxaa imika ugu daran waxa weeye waa dawadii oo magaranaysaa dadkii aanana iibsan karayn isbitaalkiin aanu kari karayn inuu dee dawada usoo iibiyo saddex kun iyo said dawada ku qaata ma garanaysaa bukaanso aan iyagu meesha ool marta bal isbitaalku si aan u xidhmin imika hadduu sidan kusii socdo wuu xidhmaya shaqaaluhuna ma sii joogi karayaan imika muddo laba sanoo dhodhow dee voluntary bay ku shaqaynayeen oo waxaa yare dowladdu siisan mooye wax mushahara ay qaataan ma jiro marka imika waxaan ku dadaalayna horta inaan maxaa hayday number one horta bal cisbitaalkan cisbitaalkan weyn aanu shaqaalihiisa horta hoos keenno aanu magaranaysaa wixii xaggan kale lagu qabo aanu siinno aanu xaggan kusoo darro waxa kale aan ku dadaalnay bal bulshada iyo wixii inaanu dib ugu noqonno wixii lasoo heli karayo ama guda ha joogaan ama dibad ha joogaan bulshadana waxaan faraynaa in dadkaa jilicsan ee awalba wax soo tiri jirteen inay halkii kasii wadaan oo maxaa hayday aad taageertaan ayaanu bulshadana faraynaa haddaa le faarax axmed diiriye waa shan iyo labaatan jir wuxuu ka xanuunsanan yahay dhimirka eheladiisa ayaa isbitaalka keentay labiyo tobankii mey waxayna ka yimaadeen deegaanka caynabo oo burco boqol iyo labaatan kilomitir bari kaga beegan dee anigu haddana waa wacana waxaana rajaynayaa inaan aada waxaan rajeynaya inaan aada dee waanu wanaagsanay horta iminka dee waxa weeye halkanaan joognaayo muddo dhexdaas muddadaa lagu sheegaya lakaan dee waxa weeye wax badan oo aan dee aanan arki jirin baa ii kordhay waxa weeye ama caafimaad ha ahaato ama dee waayo aragnimo ha ahaato ama dee magaranaysa ayaa ii kordhay dee waxa weeye marka wax kaloo de aan hadeer ku gelaya ma jiraan de hadeer caafimaadkayguna wuu lidan yahay dee waxa weeye intii ilaahay waxa weeye dee baxnaanana waan ku jiraa intaana dee waxaan doonaya inas baxnaaniyo aan dawada way yartao marmar ay goodaha jirto oo laga doono maga suuqa laga doono lagu hakado way jiraan maya waa la doonaa oo lagu habsaamaa oo marra waan balniyo xitaa meesha waan layskaba yar xilsaarin marar baan ku yar raagnaayo latira doono garanaysa marka de hadeer aad iyo aad baan wacano marka waxaan rajeynaya de inaan sii wado dawadeydaas oo aan qaato ande anigoo moraal iyo masuuxba ku qaba dhowr jeer oo hore oo laydaweeyey oo aan ka tegay magaaladen waanaba miyi u baxay ama tuulooyinkeeda u baxay way jireen dee maxni marka waa dhulkaan degno degaanka u leenahay ayay ahayd dee si kale uguma bixin maxni baxsi iyo dee wax kale caqlilaan may ahayd marka waxaa laga yaabaa inaan dee iska joojiyo bahalkan oo aan dib ugu noqon marka aad iyo aad baan hadda radi wanaagsanayo waa ka caafimaadka ku muuqda ninkaa kula hadlayaan hadda caadi diiriye xayd oo ah aabbaha dhalay faarax waxa uu raadiyo ergo uu sheegay inuu dawada inankiisa suuqa uga soo iibiyo laakiin ay ku qabaan halkan gogol iyo nasiino ay bukaankoodu ay ka heleen oo uu ku nastay faarax
ninkaa wuu xanuunsaday caynabuu ku xanuunsaday iyo aaggeeda reer caymeed baanu ahayn halkaasaan ka soo qaaday bishii bishii may may baan keenay halkan marka hadeerna hadeerna waxa weeye dee tanuna waxa weeye bishii lixaad weeye waa lixaad labadeedii intaa halkaasaan ku hayay waxa weeye dawo toosa oo meeshaa tiil ma jirto marmar baa la aniga waa suuqa la idiro laiga soo iibiyey suuqaan uga soo iibiyey dawo aan uga soo iibiyey halkan aan keenay marka waxa weeye marba wax go-ayo marba waxbaa go-ayo marba waxbaa la raadinaya marba waxa weeye wax xidhiidha oo toosoo dawaahi ma yaalaan dayacbeel kale oo ay qabtaa qabaana ma jiraan sidaasaa dee meesha macnaheedu yahay dawala-aan baa naga haysa meesha ka haysa dadka dadkaa bukaan jiifkaa dawala-aan baa ka haysa wey warku waa sidaa wey waa ladan yahay hadda wuu ladan yahay waa ladan yahay hadda dadka ha wuu nastay oo dee waa digay oo dee cararkii iyo wixii waa ka baxay agaasimaha isbitaalka burco dhaktar cabdi suudi ayaa sheegay in dad dad badani uga yimaadaan miyiga fogfog iyagoo aan ka warhaynin xaaladda isbitaalka burco ee maandhaye ay ku soo kordhacaan iyadoo aanay jirin wax badan oo ay u qaban karaan
maya cid wax noo ballanqaaday oo bulshada ama dawlada oo naga caawinayso ballanqaadan haynaa iminka ma jirto laakiin waa codsi aan u dirayn iminka bulshada inay bal dee dadka wadaa jilicsanay awalba wax soo tiri jireen gaar ahaan kuwa qurbaha jooga aada usoo caawin jiray inay wax soo taraan iminkana bil barakaysano rabadaan baynu ku jirnaa rabadaantoo kale waxa heli jiray cisbitaalku ama maandhay ahaad ama cisbitaalkan kale dhexe ahaadee waxtar badan buu heli jiray laakiin sanadihii dambe waxaad arkaysaa inay gacantii bulshadu ay meesha kasii baxayso oo ay aada iyo aada usii yaraanaysa ay tari jireen maxaa yeelay cisbitaalkan cisbitaalku hadduu imika xaaladan uu ku jiro kusii socdo wuu xirmayaa laakiin waa nagan kule anagu maamul cusub baan oo gurmeed baan iminka balgalaynaa inaan bulshadiina ku noqonno bal maamul ahaanna wixii aanu anagu jari karayno aanu ma garanaysaa yani haddii la idhahdo aanu jaro oo aanu jaga ka badbaadino ayaanu ku dadaalna xaaladan aan ugu nimi waa xaalad wuxuu ku jiraa khatarah amanu xidhmo waayo dawadii mahdaani ool dadkana waa dad jilicsan saddex kun iyo jajar baa saa dhakhtarku kuu sheegay dawada qaata oo lagu daweeyaa marka laga reebo inta taalla cisbitaalka gudihiisa saddexdaa kun iyo jarjarkaasi boqolkiiba sagaashan wax ka badan maaha dad haddii dawada jiraayad macala dee magaalada kasoo iibsa dawadii cisbitaalka ma taalleh dad kari karaya ma iibsan karaya maaha dadkaas oo iibsan karaya dawada markaa bal waxaan isku dayaynaa annagoo xukuumaddiina kaashanaynaa bal shacabkiina haddii la idhahdo dib ugu noqonaynaa inuu cisbitaalkan aanu inaga xidhmin ee shaqadiisii uu halkii kasii wado haddii la idhahdo saasaan ku dadaalayna isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaya wasaq ah sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
xagaaga dhegeystayaal weli ergo ayaad la socotaan idaacadda maanta ayaan ku guda jirnaa markan waxa aad ku soo dhowaataan wararka qiimaha xoolaha waxaa soo jeedinaya maxamed xasan
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada wararkii qiimaha xooluhu seyladaha inaga soo gaadheen annagoo ku eegaynaa seyladaha burco hargeysa berbera beledweyne iyo buulaburde magaalada burco haddaan ka hormarana geeda qaliinka ah heerkiisa koobaad waa todoba boqol iyo siddeetan dolar heerka labaadna waa lix boqol iyo konton dolar heerka saddexaadna waa afar boqol iyo labaatan dolar geela dhaqaalka heerkiisa koobaad waa todoba boqol oo dolar heerka labaadna waa lix boqol oo dolar heerka saddexaadna waa shan boqol iyo konton dolar ariga qaliinka heerkiisa koobaad waa siddeetan dolar heerka labaadna waa lixdan iyo shan dolar heerka saddexaadna waa afartan dolar hargeysa haddaan aadnana sayladeeda lo-da qaliinka heerkeeda koobaad waa shan boqol oo dolar heerka labaadna waa afar boqol iyo labaatan dolar heerka saddexaadna waa saddex boqol oo dolar hargeysa geela qaliinka heerkiisa koobaad waa sagaal boqol iyo siddeetan dolar heerka labaadna waa siddeed boqol iyo konton dolar heerka saddexaadna waa lix boqol oo dolar adhiga qaliinka ahina waa toddobaatan iyo shan dolar heerka labaadna waa lixdan dolar heerka saddexaadna waa konton dolar haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo magaalada berbera lo-da qaliinka heerkeeda koowaad waa afar boqol iyo konton dolar heerka labaadna waa saddex boqol oo dolar heerka saddexaadna waa laba boqol iyo labaatan dolar isla berbere ayaan ku guda jiray geela qalinka heerkiisa koobaad waa lix boqol oo dolar heerka labaadna waa afar boqol iyo konton dolar heerka saddexaadna waa laba boqol oo dolar adhiga qalinka ahina waa lixdan dolar heerka labaadna waa konton iyo shan dolar heerka saddexaadna waa konton dolar haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo magaalada sheekh adhiga qalinka heerkiisa koobaad waa afartan dolar heerka labaadna waa soddon iyo shan dolar heerka saddexaadna waa labaatan dolar looda qaliinka ahina waa saddex boqol oo dolar heerka labaadna waa laba boqol iyo konton dolar heerka saddexaadna waa boqol dolar iminkana haddaan aadno dhinacaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan geela qalinka heerkiisa koobaad waa kun dolar heerka labaadna waa sagaal boqol oo dolar heerka saddexaadna waa sideed boqol oo dolar geela dhoofka ahina waa lix boqol oo dolar heerka labaadna waa shan boqol oo dolar heerka saddexaadna waa afar boqol oo dolar geela dhaqaalka waa hasha riman waa toddoba boqol iyo konton dolar heerka labaadna waa lix boqol oo dolar heerka saddexaadna waa shan boqol oo dolar seylada beledweyne adhiga qaliinka ah heerkiisa koobaad waa konton dolar heerka labaadna waa afartan dolar heerka saddexaadna waa soddon dolar ariga dhaqaalka ahi waa soddon dolar heerka labaadna waa labaatan iyo shan dolar heerka saddexaadna waa labaatan dolar ariga dhoofka ahina waa siddeetan dolar heerka labaadna waa toddobaatan dolar heerka saddexaadna waa lixdan dolar idaha qaliinka ahina seylada beledweyne waa soddon dolar heerka labaadna waa labaatan dolar heerka saddexaadna waa shan iyo toban dolar haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo seylada buula burde ee isla gobolka hiiraan geela qalinka heerkiisa koobaad waa sagaal boqol oo dolar heerka labaadna waa toddoba boqol iyo siddeetan dolar heerka saddexaadna waa lix boqol oo dolar geela dhoofka ahi waa toddoba boqol oo dolar heerka labaadna waa lix boqol oo dolar heerka saddexaadna waa shan boqol iyo konton dolar hasha riman ayaa la kala siisanayaa seylada buula burde toddoba boqol oo dollar heerka labaadna waa lix boqol oo dollar heerka saddexaadna waa shan boqol oo dollar ariga dhoofka heerkiisa koobaad waa lixdan dollar heerka labaadna waa konton dollar heerka saddexaadna waa afartan dollar ariga dhaqaalka heerkiisa koobaad waa afartan dollar heerka labaadna waa soddon dollar heerka saddexaadna waa labaatan dollar buulo burde ariga qalinka heerkiisa koobaad waa soddon iyo shan dollar heerka labaadna waa soddon dollar heerka saddexaadna waa labaatan dollar dibiyada dhoofka ahina siilada buulo burde waa afar boqol iyo soddon dollar heerka labaadna waa saddex boqol oo dollar heerka saddexaadna waa laba boqol oo dollar lo-da daabaxa ah ama lo-da qalinka ee gudahuna waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan dollar heerka labaadna waa laba boqol iyo konton dollar heerka saddexaadna waa boqol iyo konton dollar waa naga intaas
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada raadiyow gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
dadkii ka barakacay abaaraha ka jiray deegaanada soomaalida ayaa dib ugu laabanaya deegaanadooda aadan cabdi abaarey oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada xudur ayaan ka waraysanay dadka dib ugu soo laabtay degmadaas oo horey kaga barakacay abaaraha wariyaha rediyo ergo maxamed saciid yemani ayaa waraystay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan waxaan salaamaya shacabweynaha dhegta ku haya warbaahinta rediyo ergo magaalada xudur xarunta gobolka bakool sida aad sheegtay waa hubaal dad dib u noqda way jiraan dadan dib u noqona way jiraan dadka dib u noqday wadankii roob baada-ay ilaahay nasrigii marka waxay mahiindadeen inay beerahoodii ay dib u fashaan marka dalabkii usoo saaran lahaayeen iyo dagaallo ay galaan marka hay-adasoasalaya waxay sameeyeen dadkii meelaha ay deganaayeen miyiga ahaa in lagu siiyo abuur si ay u beertaan beerahoodii dadkaasna weli waxay joogaan magaalada xudur oo markii horeba abaarka caralaad marka dadkaasna way ku sugan yihiin dadkii abaarka kasoo barakacayna boqolkiiba sideetan intaan dhihi karno waxay dib ugu noqdeen deegaanadoodii marka deegaanadaasi waa deegaanadee si qofka dhegeystaha uu u fahmo wallahi deegaanadu fara badan yihiin dadka meelo fara badan ayay kasoo carareen tuulooyin nagu dhadhow oo soddon kilomitr iyo afartan iyo kuwo kaleo kasii fogba laakiin hadda dadka aan dib u noqonin waxa weeye dadka kasoo barakacay abal iyo sida garab oo kale iyo muurabane iyo buurdhuxanle iyo rabowraba waa ay joogaan iyo dadka kale ka yimid degmada siedlow dadkaasi waxaa soo barakaciyey colaad laakiin deegaanada kaleo idil badanaa dadka hadda dib ugu noqday waxa weeyaan dadka marka hore abaaraha kasoo barakacay haddana raxmad ilaahay marka la helay ay ku dayayaan inay dib usoo kabaan noloshoodii waa tahay marka tirada dadka hadda ilaa iyo hadda ku laabtay dhulkii deegaanadii ay horey u deganaayeen ee doonaya inay beerihii ay ay dib ugu laabtaan oo oo tacabkii beeraha ay ku laabtaan tirada dadkaasi maamul ahaan ilaa hadda mini diiwaan gashan yihiin oo warma ka haysaan weli iminka xog ururinta ayaan ku jirnaa laakiin sida aan dareemayno dadka marka hore soo barakacay deegaanka joogay dadka abaaraha kasoo barakacay saddex meelood marka loo qaybiyo laba meel dib ayay u noqdeen meel ayaa jooga dadka abaaraha kasoo barakacay sidaa weeye dadka kale colaada kasoo barakacayna weli wax isbedela ma lahan deegaanada kasoo barakaceen weli nimanka cadow ayaa ku sugan weli maysan ku noqon laakiin waxaan dhihi karnaa hadda dadka dib u noqday dadka abaaraha kasoo barakacay saddex marka loo qeybiyo laba meelood deegaanada ayay dib ugu noqdeen
waa tahay marka dadkaa laabanaya dabcan waa dad danyar ah oo noloshu awalba ay ku adkayd abaaro ama colaado saa sheegtayna ay soo barakiciyeen wax gacanqabad ah oo dadkaasi ay heleen hay-adaa sheegtay laakiin ma noo sheegi kartaa waxa dadkaasi lagu caawiyey haddii ay jirto in la caawiyey si markay dhulkoodii ku laabtaan ay u helaan gacanqabad iyo waxay dib ugu fashaan beerahoodii aad waad umahadsan tahay dabcan hay-ada samfal iska tira yar ayaa ka shaqeeya deegaanka sida hay-adda faw unjooyo waxay soo siisa ayaa deegaanada ka shaqeeya maxaad xashir gaarta waxa ay sameeyeen in deegaanada tuulooyinkii in assessment lagu soo sameeyo lasoo qiimeeyo kadib in dalab la siiyo sida abuurka masagada mase haruurka oo kale iyo digirta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan in dadka la siiyo intaa marka beerooda ay sii falanayaan saddex bilood taqriiban meelahana wax lacaga la sii siiyo marka hadda wax kaalma ah way helaan laakiin sidaa uma sii waa tahay marka deegaanada hadda ay ay ku laabteen ammaan ahaan waa dhul noocee ah ma tahay dhul dadkani ay ku noolaan karayaan oo naftooda iyo hantidooda ay ku badbaadsan karayaan xaqiiqdii deegaanada amsigooda waxaan dhihi karnaa boqolkiiba konton dabcan markii horeba waxay kasoo carareen abaaro un dadka abaarta kasoo barakacay dad dib u noqon kara ma aha laakiin dadka abaaraha kasoo barakacay markii horeba miyiga un bay deganaayeen abaar un baa kasoo barakacisa maantana raxmadda haddii ay heleen hay-adihii samafalkana intii karaankooda ay dagaalayaan marka waxaan dhihi karnaa dadku hadda amnigooda ma xuma waa dad miyi isaga nool miyigana nimanka cadowga dadka baadi waxun bay ka qaadaan laakiin hadda dhibaato oo dadka miyiga ay u geystaan badan
waa tahay marka maxay ka dhigan tahay dadkan inay dib ugu laabteen deegaanadoodii ka maamul ahaan gaar ahaan guddoomiyaha arrimaha bulshada ee deegaankaa tahay dadkaasi noloshoodii maxaa iska bedelay markay ku laabteen deegaanadii markii horea ka yimaadeen dabcan dadka hadda unbay dib u noqdeen noloshooda hadda wax la taaban karo iska bedelay ma laha laakiin diigsigooda ayaa waxa uu yahay inay ka faa'iidaystaan roobka noo curtay ee deegaanada guud ahaan soomaaliya dhan ka da-ay dhowrkii sano lasoo dhaafay ma haysan roob macnaha tayadiisa ama intaa leeg muin dadka marka rajada ay qabaan waxa weeye raxmadan intan leeg da-day inay ka faa'iidaystaan siday wax usoo saaran lahaayeen inay isku dayaan si marka noloshooda guud ahaan ay u maareeyaan marka dadku waxay hadda hamigooda ama rajadooda waxa weeye inay soo saaran karaan maanta haddii la helay roob noolihiina ay daaq heleen marka waxay ku rajawan yihiin inay wax badan iska bedeli doonto noloshooda laakiin dhanka samafalka marka la yidhahdo wax hadda la taaban karo isbedele ma laha laakiin gargaarka ilaahay u fidiyey raxmadda u daaday ayay ku fekerayaan siday uga miro dhalin lahaayeen
waa tahay guddoomiye marka deegaanadaas iyo beeraha ku yaala haddii dhegaystuhu si waafiya u fahmo waa beero noocee ah ma beero webi ku tiirsanba mise waa beero beero roobaad oo xilliga roobaadka un lala sugo mise ceelal qodaal ay leeyihiin badankoodu beerahaasi oo lagu waraabiya beeraha waa beero keliya raxmadda ilaahay xagga sare ka timaado keliya beeraha lagu waraabiyo webina laguma waraabiyo ceelalna laguma waraabiyo waxa keliya eelan waxa weeye roobka ilaahay uu keenay marka dadka beerahana waxaa ka baxa un kool marka layihaahdo tusaale dadka waxa usoo hormaya waa dad xoolo dhaqasho iyo beeraley ah dadka beerahana waxay waxa ugu badan ee hadda gobolka ka baxa waxa weeyaan xaruurka unbaa u badan waxa weeye hadda ugu weyn waxaan dhihi karna waxa weye wax soo saarka dhanka iyo xaruurka unbaa soo baxa waa tahay ugu dambeyntii marka dadka ku haray weli xudur barakacayaasha ah colaad ama abaar midkii rabtaa soo barakiciso hadda iyaga noloshoodu waa sidee
noloshoodu wallahi waa iska liidataa waa dareemi kartaa dad xili roobaadkiina hadda lagu sii gudi jiro weli aan laga sii bixin aanan haysan in mara kanaaca ay ka galaan kanaacadii dabcan malaari iyo waxyaaba fara badan ayay diris la yihiin marka hay-adahana badanaa waxaan dhihi lahayn un dadaalkaad wadaan aada ugu riyaaqsanahay ugu faraxsanahay laakiin weli meeshii loogu talagalay ma disi kara marka waxaa keliya hadda dadkaasi ay u baahan yihin waxa weeyaan in la gacan qabto sida horeysa loo gacan qabtay haddana inta ka dhiman deegaanada colaada kuma wadisaba deegaanada kale abaarta ka jirta dadka haray in dib lagu sii aliyo deegaanadooda wax xanuuna ah miyaa jira oo ka jira xeryaha dhexdooda xilligan maya wax xunaa xeryaha dhexdooda
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
wakhtigan xaadirka ah fariimaha aynu ku celcelinayno in xoolihii barta roobka ah laga xafido way u baahan yihiin waxay u baahan yihiin iyagu way garanayaane inaana xooluhu habqabin oo ku yaacinoo xataa dadku ku yaacin barta roobka ah oo calool maran laga dhergin biyo xareeda taa nafteeda in reer miyigu aqoon bay u leeyihiin inaanay samayn waxaa kaloo ay u baahan yihiin in caloosha wax ku jiraan waxay u baahan yihiin dadku inay wax cunaan ayay u baahan yihiin markan waxaa loo baahan yahay inaan cudur roobkaas dadkiioo sii daciifay inaan roobkaas cudur dadka gala keenin hadda badi waxaynu ka hadlaynaa waa xoolo bakteeya dadka waayeelka waxaa loo baahan yahay aada iyo aad in dugsi iyo ay helaan oo daciifay waxaa iyana timi xoogaa xoolaa ahaa oo haray waa in laga ilaaliyo xoolahaas togaga waa in laga fogaadaa aad iyo aad waayo toga ma ogid meesha roobku ka da-ay oo roobku ka soo dhacayo isaga oo dhulkiyo xaalufay buu dhul badan iska soo marayaa biyuu soo marayaan iyagoo xoogan adigoo abaartii ku jiro oon bar rooba lahayn buu ku qaadaya marka xoolaha waan ognahay inay waanu garan karaa waa fahmi karaa in daaqa yar iyo dugsiga godka yaray yihiin loola galo xataa guryaha laga dhiso toga dhexdeeda meeshii toga ahayd wakhtigan xaadirka waa in laga cararo oo wacyigelin badan la sameeyo oo xataa haddaan wax la siinayn dadka wacyigelin aad iyo aad idaacadaha loo geliyo inay ka guuraan togaga meelaha buuraleyda ah in dhulku guuro baa jirta taasna in ay waxa nooli ka fogaado dhulka dhulka guura way yaqaanaan reer miyigu dhulka guura dhegaystayaasha daneynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxa ay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban ee sida bilaashka ah loo soo waco markan dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dalandool
wacan dhegaysta kusoo dhowow barnaamijka dalandool oo aan uga sheekeeyo halisaha tahriibka barnaamijka maanta waxaad ku maqli doontaa saboolnimada oo ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee dhallinyarada puntland ku riixa in ay tahriibaan arrimaha ugu waaweyn ee ku dhaliya dhallinyarada ku nool deegaanada puntland in ay tahriibaan ayaa la sheegay inay ka mid tahay saboolnimada iyada oo fikirka dhallinyarada tahriibaysa inta badan uu ku salaysan yahay in ay helaan fursado ay saboolnimada uga baxaan ama shaqooyin ay ka heli doonaan wadamada uu yoolkoogu yahay ee ay u tahriibayaan bilihii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay iyo janawari ee sanadkan daraasad ay samaysay jaamacadda b s u ee fadhigeedu yahay magaalada garoowe ayaa sidoo kale lagu caddeeyey heerka ay gaarsiisan tahay saboolnimada dhalisa tahriibka waryaha ergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa arintaasi ka wareystay cabdulqaadir sheekh xaamud maxamed oo ah agaasimaha xarunta tababarka iyo tayeynta ee jaamacadda b s u
waayahay saboolnimada waxaa sheegtay markaad sii kala qaadqaadeen shantii saameyneed ee ugu waaweynaa inay kaalinta koowaad ka gashay qaab noocee ah bay u saamaysaa in dadku ay tahriibayaan
saboolnimadu waxay noqotay midda koowaad waxay u saameysaa badanaaba bani aadamka waxaa hagaa rajo marka waxaa moodaa qofki inuu istuso haddii uu noloshan ku noolaado shaqo la-aan u noqdo inkamkiisa uu yaraado inuusan the bright future ama mustaqbal wanaagsan uusan u muuqanayn waalidiintiina waa ognahay dee ilmihii malix wax lagu kabo oo noloshiisii taas baa marka waxay keentaa badanaa macnii wax lagu jiraa xaalad saboolnimo oo oo ilaa waalidkii ilaa ilmuhu intuu weynaanaya rajo la-aantaas ay saboolnimadu dhalisaa marka waxay keenaysa oo qofkii uu tago isla researchkayga waxaan fiirina markaan maraynay waxaa la yidhaahdo conceptual frameworka waxaan kala qaadnay waxa la yidhaha bishan factors iyo bullion factors oo aad aragteen oo ah waxyaalaha qofkii ceyrinaya iyo waxyaalaha qofkii soo jiidanaya marka waxyaalaha badanaa dadka soo jiidanaya waxay u badnaa u xooganaa shaqada iyo inkamka xagga laga helayo halaka waxyaalaha ceyrinaya oo bishankana waxaa ugu xooganaa shaqa la-aanta iyo saboolnimada marka labada shay oo xagga iyo xaggaba soo jeedanaya iyo xaggana ka waayeen waxay ku wareegaysaa waa shaqalaan iyo iyo saboolnimo boqolkiiba inteebaa marka idiin soo baxday in saboolnimadu ay maadaama qodobka koowaad baa idiin noqotay boqolkiiba marka intee bay ahayd average ahaan uma sameyn laakiin iyada iyo unemploymentiga oo waa isku xiran yihiin oo la isku daray baa boqolkiiba toddobaatan shan ilaa boqolkiiba toddobaatan noo noqday labadaas keliya haa sababta riixaysa in ay tariibaan dhalinyaro ay tariibaan su-aal kale ayaa jirta oo ah in dad badan ay isweydiinayaan iyada oo la awoodayo in toban kun oo doolar iyo wax ka badan lagu bixiyo qof tahriibay badbaadintiisa sidee saboolnimo u jirtaa marka maxaa kaga jawaabaysaan maadaama daraasad idinka aa samayseen way jidhaa su-aashaas waa la isweydiiyaa laakiin waxaa jidha arrin jidha oo taagan oo ah waalidku inuusan ka fakerin ilmihiisa inuu gacan qabto marka uu jacanta ka baxo ama inta waddanka uu joogo uusan u diyaarinayn macnihii fasilitiskii ama waxyaalihii uu gacansi ku furan lahaa ama u ku fakeri lahaa laakiin markuu noloshiisa khatar geliyo uu waalidka meel walba u geliyo marka waxaa jidha aragti guud ama gaabis guud oo xagga waalidiinta ah oo ilmihii lagu daawanayo shaqo la-aan iyo inkam la-aan hadhow ilmihii markuu tagana la raadinaya meel walba laga doonayo waalidku maxay sameeyaan oo kale marka si si arrintaa usii caddeeno badanaa waalidku si ay lacagta u helaan waxay garaacaan albaab walba markaasoo furan ama deen ha ahaato ama qaaraan ha ahaato ama hanti iska iibiyaan wax laga yaaba qeybo guryahoodii iibiyey baa ka istadiyan sameynaya oo kale noosoo macnihii noo soo baxday marka wax meel walba ay ka heli karaan lacagtaas biraashan muxuu yahay marka xalka aad idinka haysaan oo daraasadiinu ay ogaatay si arrinta tan wax looga gaaro tusaale ahaan saboolnimada oo kaleeto see loo maarayn karaya xalku markii aan manii findingska marka waxaan noo soo baxay waxaa ka mid ahaa inay ku imaan karo xalku dhowr meelood dowladda ay ugu horeyso waalidiinta ay ku xigaan dhalinyartuna nafs ahaanta saddexdaas body ay ugu xoogan yihiin midda ugu xoog marka waxaa xooga saarnay in dhalinyaradu ay helaan opportunities ama fursado shaqo abuur midda labaadna in iyagii la siiyo iyo professional skillskooda la dhiso marka hadda shaqala-aanta ka hadlayna oo kale factoriska saameeya shaqala-aanta waxaa noo soo baxday inay kamid yihiin skillska wadanka laga shaqeynaya dhalinyarada inaysan lahayn xirfadiinaysan jirin waxaa kaloo noo soo baxday dhalinyaradii macnii shaqadii la helayay iyo dadkii soo qalin jabinaya oo kale inaysan macnii mismatch inuu jiro inay kala badan yihiin oo kale marka in la dhiso fursado la sameeyo hay-adaha iyo dowladdu iyo shacabkuba ama communityga ama private institutions companiesku inay isku xirnaadaan oo dhalinyarada loo sameeyo shaqabuur loo sameeyo taas baa xaaladda ugu wanaagsan waxyaalaha researchka nooga soo baxa waxaa kamid ahaa boqolkiiba siddeetan dadka tahriibayay inay ahaayeen rag inay ahaayeen boqolkiiba labaatan ay dumar ahaayeen macnihii tobankii qof oo taariiba sideed ka mid ah baa waxay ahaayeen rag ahaa ageka badanaan ugu badan dadka taariibayana waxay ahayn sideed toban ilaa sagaal labaatan marka waxaa moodaa dhalinyaradii intii shaqa la-aanta inay ku badan tahay marka waaqiciga ka hadlana inay yihiin dadka baxay oo oo tegay su-aal kale ayaa taas laftarkeeda daba taalla oo ah in dhallinyarada laftarkooda aysan ogolayn shaqooyinkii asaasiga ahaa ee lacagta yar laga helayey dabadeedna ay kasii gudbi lahaayeen inaysan kuba qanacsanayn ama inaysan barabin inay shaqooyinkaas qabtaan muxuu yahay waxa la gudboon oo arrintaas lagaga salgaari karo way shadhaa arrintaa laftigeeda waxyaalaha markaan ka hadlayna vocational skillska ama xirfadahan yarara oo muddada kooban lagu shaqaysto oo kale dhalinyarada haddii la siiyo way ku shaqaysan karayaan laakiinse qofkii xirfadii haddaan la samayn hadii dhagax ka shaqeeya oo askari noqo oo kale taas weeye mid aan aragnay qofkii inuu ka cararay ama maqaaxi ka shaqeeya oo kale inkastoo shaqo caadiya ay tahay misena waxay u baahan tahay wacyigelin iyo iyo wax la halmaano kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir sheekh xaamud maxamed oo ah agaasimaha xarunta tababarka iyo tayeynta ee jaamacadda p s u oo u waramayey wariyaha ergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji barnaamijka dalandool ee maanta intaa haynoo joogo
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
ilaahay mahadii roobo badan baa dahay oo lagta afadow oo toban dhowr iyo toban sano kahor ugu dambeysay inay biyo keento ayaa ilaa iyo hadday socotaa laba bilood xaafadihii magaalada way kala xidhay oo laba xaafadood oo la yidhaahdo danwadaag iyo tuganay laftu way xidho dhankaasay u goheen shantii kalena dhankanay u gooday waxay noqotay in toddobiyo siddeed iyo toban doomood oo sanaayicu lagu gudbay ilaa iyo hadda marka markay barwaaqadaas timaado cudurro badan baa kaca oo sida malaariyadoo kale cudurka a w d la yidhaahdo iyo nimoniada cuduradaas oo dhan ayaa kaca haddana waxaan gallay xilli kabow oo xagaagi oo kabowbaa jira qabowgaa marku yimaadana iyaduna cudurada lower respiratoryga la yidhaahdo ama abba ayaa kaca marka xanumada hadda jira kow malaria ka ah waxaa kaloo kamid a a w d waxaa kaloo kamid a nimonia ama oo foreen ama bronchitis wax afka kala lagu yidhaahdo waayahay haddii aan ku hormarno marka xanuunkan malaariyada ama duumada dadka xanuunka ay aada uga cabanayaan waa xanuunkaas oo runtiina ka dhashay aan dhihi karno dee biyaha roobka iyo xilligan maaragtay lagu jiro bal dadka hadda cusbitaalka ku sugan oo xaruntaa maaragtay xanuunkaa qaba tira ahaan intay dhan yihiin hadda ilaa afar iyo toban qofaa noo jiifta maadaama sirlu ay nagu yihiin laakiin dee tirakoobkooda leyska hadda rajiiskii ma hoyaallo laakiin markay toban qof timaado wiilaal shan lix qof waxay ka cabanayaan xanuunada malaria wallahi maalintii laba gooboodba isaga saddex goobood baa laga shaqeeyaa qaybta o b d ga iyo qaybta biatriga caruurta ama amfifka la yidhaahdo ugu yaraan qayb walba sideetan ilaa sagaashan baa timaada oo la daaweeyaa dee kulligood malaria ma qabaan oo cuduro kale qabaan laakiin kuman disease marka la yidhaahdo ama cudurka ugu badan ay hadda ka cabanayaan waa malaariadaas ayaa keenaysa waayo guri walba doogii iyo biyihiiba iyo laftii oo biyeysan qanaacadu intay arrintaas jirto way badanaysaa waxay u baahayd in la buufiyo biyaha laftooda ama la helo sandarawooyin ama neeg badan oo la qaybiyo ayay u baahnayd lakaana weli laguma guuraysan oo waanu gudbiyey wasaaradda neeg in la helo inta badanna dadka u nugul waxa weeye under five-ka malaariyada caruurta yaaryar ee shanta sano ka yar iyo dadka waayeelka waa gartay kaneecadan maxay ka dhalatay marka barwaaqada ayaa keenaysa iyo biyaha badan waayo meeshii biyo hadday fadhiyaan kaneeco way dhalanaysaa roobkiina aada u dahiyey waxaa dheer afudow oo meelaha kale ayna la qabin sidii webi oo kale weeye oo laftiida webi camala oo kenya ka timaada ilaa hadda duwan baa lagu gudbaa labadii xaafadaha dhinaca baabuurta ma gudbi karto dadka hadda waxay ku marayaan iyadoo hadda laleeyahy way sii yaraanayaan gudbiga korkiisa lagu marayaa marka intay biyahaasi fadhiyaan bakanaacadu way sii kacaysaa oo way sii badanaysaa midda kale qorax ma jirto qabow baa jiro xagaagii baan hadda bilowday oo xagaaga laftiisa waxoogaa roobkiisa wuu nasoo gaaraa taasaa keentay inay kanaacadu dhalato waayahay wax kaneecadan hadda u dhintay oo xanuunkan u dhintay ma jiraa maya hadda wax u dhintay ma jiraan laakiin dee dadka waa la daaweeyaa oo daawooyinka malaariyada isbitaalkana hadda waa laga helaa oo hay-adda self children baa joogta wasaaradaana mas-uulka ah self children waxay naga caawisaa sablayga iyo iyo mushaarka shaqaalaha marka dadku way way xanuunsadaan laakiin hadda wax ribooda oo lai keenay oo amaan la kulmay oo u dhintay ma jiraan waxaad tiri laba bilood bay arrintani socotaa labada bilood ee hadda arrintan ay socotay xanuunkan maaragtay uu dadka soo ridanayay tire intee leeg baad qaabisheen oo daaweyn aad u samayseen wallaahi saddex kun way ka badan yihiin oo dadka imaanayay ama magaalada ha noqoto ama baadiyaha waayo degmada nafado waa degmo aada u weyn afartan iyo laba tuulo ayay xukuntaa populationkeedu aad u badan yahay oo aada u badan yahay saddex gobol ayay bara u tahay waa meel istiraatiya gobolka bu'aale iyo kismaayo iyo gedo iyo north eastern marka waa meel istiraatiya waayo kismaayo boqol iyo labaatan bay u jirtaa tiribna boqol iyo labaatan bu'aale boqol iyo labaatan waa meel istiraatiya oo dadka basraalka la yidhahda xoololeyda saddexda gobol ay isugu yimaadaan inta badan roobku iyada ay ka da-aan markii uu roob dao ceelalna way leedahay oo xooluhu ay aada uga cabaan marka populationkeedu mar walba wuu badan yahay marka dadku ma yara oo tir ahaan dad yar maaha dadkaas markaa saddexda kun ah waa dad aada u badan maxaa u qabateen adeegyada aada u qabateen muxuu yahay isbitaalka dawadiisu waa lacag la-aan waayo hayada baa naga caawisa daawada talaalkana waxaa naga caawisa unicef marka daawada iyo tallaalka iyo adeega isbitaalku waa lacag la-aan dadka marka waxaanu siinaa daawooyin iyo talooyin ku habboon oo lagaga hortago malaariyada waayo cudurba daaweyntiisa waxaa ka fiican in ka hortag la sameeyo dadku baraarujin baanu siinaa oo daryeelayaasha ama c h w qolada la yidhaahdo iyo t b a-ga xaafadaha waxaanu sabaneeraanu siinaa inay dadka u sheegaan inay isticmaalaan net in guriga guryahooda agaagaasiisa cawska ay ka guraan dooga in godadka biyaha ay aasaan in maaragtay ay ay guryaha ka ilaaliyaan kanaacada kanaacadu inay tahay cudur khatara oo ilmaha aada u jira marka dadku aada iyo aad baraarjintaasaa la siiyaa laakiin barwaaqadani latan oo biyo keenta berigii maxaakiimtan ugu dam oo doon lagu gudbayo afadow oo doon lagu gudbayo qofkii laga qaadayo afar kun waa wax laga yaabo wey waayahay dadkan xanuunkan uu soo ridanayo ma dadka baadiyaha oo deegaankan ballaaran ee baadiyaha ee ku teedsan afmadowba mise dadka barakacayaasha iyo dadka magaaladana waa ku jiraan kulli way ku jiraan laakiin dadka u nugul waxa weeye dadka baadiyaha iyo dadka barakacayaasha waayo wixii loo baanaa ma helayaan ama difaacoodii baa hooseeyaba oo dee nafaqadii ama baalajidaadkii ma helayaan ama needkiiba ma helayaan dadka barakacayaasha oo kale marka iyaga ayaa u nugul hoy fiican ma haystaan dadka u nugul waa dadka barakacayaasha iyo dadka baadiyaha yaa usii nugul waa tahay xanuunada kale jira ead sheegtay waxaa ka mid ah xanuunka shubanbiyoodka bal iyada tirada hadda cusbitaalka jiifta ee xanuunka shubanbiyoodka qabta waa meeqa maalintii afar ilaa lix qof baan qaabilaa waxa weeye hadda habeen hore oo kale anigu isaalkan degeed iyo hoyii oon seexdaa saacad walba toddoba saac oo kale cunug afar bilooda naloo keenay oo fuuq baxay oo dehydration oo habeen hore oo kale sideed saac marka inta badan waxaan aaminsanahay anigu shubanka hadda malaria keenta hadda wax virus iyo ama cuduro kale ay keenaan maaha malaariyada qayb ka mid ah ayaa shubanka bilowda marka qofkii markii malaria la siiyo wuu ka istaagaya fogcelintiina lagu sameeyo marka iyadana saasaan loola tacaalaa anaga waxaa loo qorshaysan in haddii la yidhaahdo coverageka qayb walba isbitaalka kor loo qaado kuwa bulshada in wacyigelinta la kordhiyo in xiliyadan oo kale la helo net wax la yidhaahdo oo dadka laga daaweeyo in goobaha la gaari karo dhan la gaaro taas ayaa noo qorshaysan haddana waxaa sugayaa in net wasaaradda waxaan ka sugayaa campaign campaign wax la yidhaahdo net afadow in laga bilaabo oo shirka u dambeeyey ka samayo ay qorshahaas ayaan isku ogeyn wasaaradda goormuu bilaabmi karaaba is leedahay kambaynkaas walahi wadooyinkii baa hadda siya xiran oo wadooyinkii ma furmin waa in la keeno oo maarata wadooyinku ay furmaan marka hadda exactly maadaama wadooyinku xidhan yihiin lama dhihi karo xilligaa laakiin wasaaradda way u qorshaysan tahay in hawshaa la qabto oo afulow laga qeybiyo cambaign waa waa arrin muhiima midda kale oo laga bixiyo goobaha m c h ka oo rootiinka ah oo joogto laga bixiyo oo iyo timaantaba la siiyo waa arrin noo qorshaysan laakiin kuma dhihi karo maalinta maadaama ay wadooyinka xidhan yihiin roobkiina ay weli daayaan
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
shubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaye ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaya wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si badban ay kusoo gaarto cuntadii sidaasoo kale wasaqda daqsigoo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka caday amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
ayrayirmadayo Thank you. maanta warnahayga agtiisa sidaaya ku taala ubiyahaw ku saayi hadiyaan ibliisu iga kaabiyey inadii kuri weydo igima iyo kulle hadiyaan ibliisu iga kaabiyey inadii kuri weydo igima iyo arrinkumahambayne aaraagiha ku deeqdo sinahayga adkaysan nafsihayga amaahan axdigiina dhahiideyo ayduurina qoontii arrinkumahambayne aaraagiha ku deeqdo sinahayga adkaysan nafsihayga amaahan axdigiina dhahiideyo ayduurina qoontii ayduurina qoontii
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internet-ka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi erga waa ergadaadii